dhaqdhaqaaqa xuufiyiinta ee yemen ee dagaalada ay iiraan taageerto ayaa sheegay shalay in mar kale gantaalo ay ku weerareen dalka imaaraadka carabta iyagoo sidoo ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters beegsaday saldhig ay deganaayeen ciidamada maraykanka oo ku taalla abudabi saraakiisha maraykanka iyo imaaraadka ayaa sheegay in gantaalada ay hawada uga hortegeen oo aanay wax khasaare a geysan weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo usbuuc gudihiisa ay xuutiyiintu ku qaadaan caasimadda imaaraadka warbixintan waxaa inoo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac weerarka oo uu diray ciidamada maraykanka meelaha lagu kabado ayaa ahaa kii labaadee muddo toddobaad ah ee lagu qaaday sutagga imaaraadka carabta oo ah xarunta ganacsiga iyo dalxiiska gacanka xuutiyiinta oo la dagaalamaya isbahaysiguu sacuudiga horkaco ee imaaraadkuna uu ku jiro ayaa sheegay in ujeeddadoodu ay ahayd inay ku ciqaabaan dalkan gacanka ku yaala taageeradooda maleejiyaadka ka hortaagaan isudaygoga ah inay qabsadaan gobollada wax soo saarka saliidda ee yeman afhayeen u hadlay milatariga xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxdu ay nooca gantaalaha balastiga oo magacooda la yidhaahdo sulfiqaar ay ku rideen saldhigga ciidamada cirka ee aldhafar oo ay adeegsadaan ciidamada maraykanku iyo meelo kaloo xasaasi ah isagoo intaasina sii raaciyey inay sida oo kale diyaaradaha aan duuniyaha lahayn ay la beegsadeen dubaay waxaa kaloo intaasi sii raaciyey inay kula talinayaan shirkadaha iyo maalgashadayaasha ku sugan imaaraadka carabtu inay ka tagaan halkaasi mar haddii buu yidhi aanay ammaan ahayn islamarkaana ay koox ahaan diyaar u yihiin inay xiisad xiisad kale kaga hortagaan wasaaradda arrimaha dibadda ee isutagga imaaraadka carabta oo qayb ka ah lix waddan oo golaha iskaashiga gacanka ah ayaa weerarka ku tilmaantay dembi kordhaya islamarkaana ay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan militariga maraykanka ayaa sheegay inay ku rideen dhowr gantaal oo ah kuwa ka hortagga ah laba gantaal oo ku soo socday islamarkaana garwaaqsaday jiritaanka dadaalka militariga isutagga imaaraadka carabta afhayeen u hadlay taliska dhexe ee maraykanka oo matala ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa sheegay in dadaalka wadajirka ah uu si guul leh uga hortegay labadii gantaal inay saameeyaan saldhigga safiirka isutagga imaaraadka carabta u fadhiya washington yuusuf al cutaybiya ayaa isna qoraar u soo dhigay bogga twitterka ku sheegay in xidhiirka dhow ee ka dhexeeya maraykanku uu caawiyey in ay iska caabiyaan weerarka islamarkaana wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay xaqiijisay sida ay uga go-an tahay xoojinta difaaca saaxiibadooda sacuudiga iyo imaaraadka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brice ayaa iyadoo ay sidaa tahay isaguna sheegay in weerarka xuutiyiintu ay la beegsadeen imaaraadka iyo sacuudiga oo ay barbar socoto duqaynta yeman ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminaya ay ka turjumayaan dhibaatada sii kordhaysa isagoo kuna baaqay xabad joojin cusub isbahaysiga ayaa halkaasi gudaha u galay bishii maarj ee sannadkii laba kun iyo shan iyo toban kadib markii xuutiyiintu ay meesha ka tuureen ee xukuumaddii sanca joogtay iyadoo kooxduna ay sheegeen inay la dagaalamayaan hannaan musuq maasuq ah iyo weliba faragelin